wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta dowlad goboleedka hirshabeelle maxamuud xasan bariise oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta maamulka degmada beledweyne uu horkacayo guddoomiyaha degmada beledweyne ayaa kormeeray wadada laamiga ee isku xirta beledweyne iyo magaalada farlibaax oo dhowaan lasoo gebagabeeyey qeybteeda koowaadda mas-uuliyiinta ayaa kormeeray sidoo kale xarun caafimaad oo dhowaan laga hirgeliyey xaafadaasi iyo waddooyin kale oo burbursan wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiskii guryeynta dowlad goboleedka hirshabeelle maxamuud xasan bariise ayaa ka warbixiyey dhismaha wadadan iyo dadaalada socda waddadan waxay ka kooban tahay laba dhibic laba kilomitir oo ka baxaysa xaafaddan ee ka tegaysa maxaa la yidhaahdaa waxaana loo yaqaanaa waddada farlibaax ruud ee runtii waxaana loo dhisay si casri ah oo laami ah waxay leedahay biyomareenadeedii buundooyinkeedii kambaniga kontraktarka ahay ee dhisay runtii xaqiiqdii si wanaagsan uu u dhisay waana kaga mahad celinaynaa waxaa mashruucan maxaa la yidhahdaa liid nooga ahaa wasaaradda qorshaynta iyo wasaaradda howlaha guud oo qayb ka ahayd ayadana runtii mashruuca la yidhaahdo somaali crisis recovery ayaa laga dhisay
guddoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan calisow iyo taliyo ku-xigeenka qaybta booliska gobolka hiiraan korneel muuse cabdi xayuuke ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay mashaariicda ka socda magaalada iyo kuwa laga hirgeliyey wasiir farxad ayaa noo tahay maanta inaad soo booqato wadadii firlibaax oo lig oo noqotay wadooyin ka mida wadooyinka magaalada beledweyne laga hirgeliyey mashruucii s r b wadadaas oo la soo gebagabeeyey xaqiiqdii farxad weyn ayaa noo tahay maanta inaad indhahaada kusoo aragto wadadan oo loo dhisay qaab casri ah wakhti badanna laga soo maray waxaan u mahad celinaynaa marka hore dowladda hirshabeelle ugu horeeyo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudan cali guudlaaw xuseen oo xaqiiqdii suurtageliyey in mashaariicda horumarneed ee dowladda hirshabeelle ay ka fuliso magaalada beledweyne iyo guud ahaan dowladda hirshabeelle wadooyinka cusub oo maalmahan dib loo bilaabi doono ha ku daydaan waddadan farlibaax karree hiiraan iyo stateskaba waxay u tahay maanta maalin ay garan karaan meesha ay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan waxaan dareemi karnaa waddadan aniga waxaan ku dhashay magaalada beledweyne waxay ahayd waddo dhul beereed diiqa ah maantana laamigaasaa saaran waxaan dadka ku boorinayaa inay ilaashadaan hantidooda una hoggaansamaan waddooyinka oo u baahan master balaan marka la furaayo swiij haddii la waxaynaayo kormeerkan ayaa ku soo aaday xilli magaalada beledweyne ay ka socdaan dadaallo lagu horumarinayo waddooyinka muhiimka ah kuwaasi oo door ka qaadanaya bilicida magaalada